toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sacde cabdiraxmaan maxamed oo baratay cilmu nafsiga kuna sugan magaalada tan london kusoo dhawow marka hore barnaamijka sacda asalaamu calaykum waayahay cudurada inta badan ku dhaca dhimirka sanad walba waxaa la sheegaa in dalkan britain afartii qofba mid uu ku dhaco maxaa sababo ayay kula tahay cudurkan waxa uu sababaa markay reerku burburaan waxa uu sababaa noloshii hore wuxuu qofkan kusoo dhacay ama child isagoo had abuse ku dhacay ama uu failanimo soo arkay ama uu negdajin markii la korinaya aan si fiican loo soo korin waxyaabahaasa uu sabsaba ama uu cudur ama uuba kuba dhashay sida maarata autismka oo kale cuduro lagu dhashaa jiro carruurta ku dhasho laakiin soomaali ahaan aynaan diagnosin aynan ogeyn waa gartay marka maxaa lagu gartaa qofka uu xanuunka haleelo waxaa lagu garanayaa hurdadaa ku badanaysa hadalkaa ku badanaya cuntadaa ku badanaysa ama cuntadaa ka yaraanaysa ama hurdadaaba ka yaraanaysa marna hurdada way ku badanaysaa marna way ka yaraanaysaa mar cuntada way ku badanaysaa marna cuntada way ka yaraanaysaa dabeecaddaa adkaanayo qofku waxba ma qabanayo xitaa ma qubaysanayo oo ma cadayanayo gurigiisa kama shaqaynayo naftiisii ma daryeelayo markuu kula hadlayo kolba gees buu u boodayaa conversation saxa kulama haysanayo kolba tobic buu u boodayaa waxyaabahaasa lagu gartaa waa gartay calaamado kale oo gaara ma jiraan oo lagu garto qofka xanuunka uu haleelo sida qofku inuu welwelo inuu isku buuqo sida aad sheegtay in mararka qaarkood miyirkiisa aanu joogin oo uu aada u fikirayo ha fikirkii waxa waxa number one fikirki wa markuu qofkan aanu hurdo seexanaynin fikirkii baa imanaya wuxuu ka fikirayaa qaarkood waxay ka fikirayaan siday guryo u dhisi lahaayeen iyagoon shaqaba haysan qaarkood waay waxyaaba aan maskaxda geli karin bay ka fikirayaan hadduu qof faymasa inuu guursadoo kale ama qof faymasuu doonaya inuu arkoo kale waxyaaba maaragtay aan maskaxdeena dadka caadiga ayna ka fikirin ayay ka fikirayaan werwarkiibaa ku badanaya hadalkiibaa ku badanaya dabeecadiisiibaa isbedelaya wuu qaydinayaa waxyaabahaasa ka mid ah waxa laga yaabaa inuu faila noqdo qaarkood ay kula dagaalamaan waa gartay dadka soomaalida ee dalkan britain qaar badan aa la kulantaa oo xanuunada dhimirka qaba inta badan iyaga maxaa u sababa ayay kula tahay xanuunkan inuu ku dhaco ase soomaal ahaan inaga waynu soo qaxnay markaynu soo qaxnay ingiriiskii ama yurub baynu tagnay inagoo cudurkii wadana qofku markuu dagaal arko waxa la yidhaha post traumatic stress la yidhaha ayaa ku dhaca sida askortoo kale hallucination buu leeyahay waxaan jirin bu ayuu arkayaa waxaan jirin buu isleeyahay waad maqashay markan ingiriiskii nimi dhakhaatiirtii umaynaan tegino umaynaan sheegino cuduradii waynu qabsanay
waa gartay cuduradii markaynu qabsanay bay gabadhii baa la guursanay ama ninkii baa guursanay halkii bay carruur ku dhalayaan problemkii baa imanaya gurigii tiibaa sii badanaysa qofku markaa heer waxay gaareen qaarkood in la sectioniyo maaragtay ay jaadkiibay cunayaan ama ama khamrigii waxbay acuudu bilaahi cabayaan waxyaabo badan maaragtay soomaalida ayaa inoo sababa halkay jiimka ka tegi lahaayeen halkay dhakhtarka ka tegi lahaayeen antidepressom ay ka qaadan lahayen lix bilood halkay cuntaday cuni lahaayeen ka bedeli lahaayeen halkay noloshoodii forward u samayn lahaayeen ma samaynayn dib bay u noqdeen ase soomaali ahaan soo cudurku inagu saasuu inoogu badan yahay mana sheegno waa gartay marka qofka siduu ku garan karaa in xanuunka uu hayo maadaama aad sheegtay in laga yaabo in dad badan oo soomaali ah ay qarsanayaan xanuunka noocan oo kale ah waxa lagu garanayaa qofku markuu shaqayn jiray maantoo kale berri ma shaqaynayo wuu iska hordaya qol madoobu ku jiraya daaqadaha ma furayaan ma qubaysanayaan gurigii kama shaqaynayaan social life ma laho fareenkoodii lama baxayaan oo lama soo sheekaysanayaan gabadhii xitaa timi ma feeranayso oo ma qubaysanayso caruurtii bay iloobaysaa ninku kadaalik reerkiisii buu ka tegaya wuu iska iloobayaa
waa garta so cudurkii markuu soo hayo hadday ka horta markay dareemaan inaynay kici karayn inaynay ama seexan karayn habeenkii hadday dhakhtarka u tagaan ama ay jiim kaba tagaan exerciseska number one waxaa mental healthka maaragtay daweyn kara waa adoo jiimka taga iswiminess soo qoraa cuntadii aad cunaysay aad bedesid wixii ma ma samaynayno asoo soomaali ahaan cudurkii wuu ku dhacay gabadhii ama ninkii isma daryeelayaan gurigoodii kama shaqaynayaan ma shaqo tegayaan social life ma haystaan ama telefoon unbay saaran yihiin oo hadalkiibaa ku batay waa gartay marka marka wacyigelin intee la-egaa loo baahan yahay ay kula tahay wallahi in badan in badan iyo in badan iyo in badan waa in communityga in badan gacanta la saarayo dadkii life skills wax laydhaha waa inaynu barnaa waa inaynu dadkii dib u tareyninaa waa inaynu dadkii barnaa scienska siday uga hortagaan markay scienskii arkaan because da- dadkeenu wax inta badan waxba may baran hadday barteenna cilmigan i- cudurkan waalida kama warhayno so a- wixii ha- maanta hadduu guriga fire ku dhaco waa inaad nine nine-ka u garaacdaa intaad gurigii ka baxday inagu ma garanayno soomaali ahaana hadduu qofkan cudurka waalida ku dhaco sidii loo daweyn lahaa so waa in awareness badan laga bixiya communitygoo loo sheegayo scienskii qofku su isu garto marka ama dhakhtar ha tago ama g b ha tago ama cuntadii cunayo ha bedelo inta berisii baasun baynu cunaa iyo samaayad iyo laxoox waayahay Halkaa inugu yar waayahay su- waa ku weydiin doonaa cunooyinka aad u aragto muhiim inay tahay in dadku ay ay cunaan haddii eh, xanuunada dhimirka qaarkood ay dawo u tahay een, iyo dee een, muhiimadda ay leedahay dhinaca jiimka ama qofku inuu eh, jimicsado Eh, laakiin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo ragga iyo dumarka een, yaa u nugul xanuunkan intaad adiguse ka warhayso yaa is leedahay wuu ku badan yahay dumarkan islee wuu ku badan yahay sababtuna maxay tahay because gabadha caruur bay dhashay gurigay dhex fadhidaa ninku wuu- xitaa hadduu cudurku soo hayo isagu wuu bixiyo maqaayad buu soo fadhiisan oo wuu soo yari nafisi iyada caruurtii baa lagaga tegayaa gurigii bay dhex fadhidaa waa gartay oo telefoon unbay saaran tahay
waa gartay marka een, talooyin gaara ma siisaan dumarka waanu siinaa waxaanu dhahnaa in- intay caruurta iskuulka ku baqan yihiin intaad hurdada ku noqon lahayd jiimka tag i- i- collegesa soo qor in- in- in friendskaaga la baxo la soo sheekayso waxyaaba badanoo qofkii maaragtay naftiisii hirgelinayo qofkan inuu qof yahay dareensiinaya waa inay is- intay isqurxiso franket coffee u raacdaa ama theaterka tagtaa ama ay meel lasoo sheekaysataa franket intay caruurta ku maqayeen in markay iskuulka geyso kuwi kuwii caruur yar yar haysana waxaan kula tagnaa busheerka ku qaado yoga classka iyo taga jiimka wada taga swimmingka wada taga waxaasaanu ku inkaarajinaa tvganaad daawanaysaana iska daaya in badan
waa gartay marka een, haddii dhinaca cunooyinkaan usoo laabto een, maxaad ku talin lahayd cunooyinka aad is leedahay dadka soomaalidu een, inta badan ma cunaan ama waa loo baahan yahay si ay qayb uga qaadato een, caafimaadka wal green wax maarata sida keelkoo kale spinishkoo kale wixii green ah waa muhiim inaad daily cuntid waa inaad shan fruit oo different ah maalintii cuntid waa inaad eh, inagu beriisii baastiya laxuxiyo sabaayad min cuno subaxi xabad muusaa kugu filan adoo ku quraacdaa raadadane intaad ama laxoox ama malo wax iska dhargin lahayd aan dadku markay cu- anxietyga inagu badan inaga warwarka inagu badan warwarka inagu shaahana waynu cabnaa coffeena waynu cabnaa kuwaasi wayba sii kicinayaan qofkii warwarka lahaa waa gartay so because waa caffeine wixii energy buu ku siinaya already qofkii anxietyga haystay warwarku ku badnaa i- already energy wuu haystaa so rather than waa inay biyo badan cabaan liinta badsadaan in- lot of fruit and vegetable ay badsadaan ay iska yareeyaan bariiska iyo baastada iyo laxooxda iyo
waayahay een, goobaha dadku marka ay u baahan yihiin inay tagaan ee, dhinaca caafimaadka een, xaggee ka mid ah
Eh, waxaa ka mid a gpgo kale ay tegi karaan
gartay Eh, waxay kale tegi karaan farmasigay soo weydiin karaan oo u sheegi karaa waxaa jirta meelo drop in baa jirta eh, ayaa jirta In- eh, community centeradoo kalea ku gudbin kara wax la yidhaahdo token therapy wax la yidhahdo c b t wax la yidhaahdo maaragtay oo token therapy oo inta halkaad dawo antidepression ka qaadan lahayd qofku markuu kusoo dhadhawiyo cudurku dhakhtarka g b ga u referinaya counseling wixii bay ka hadlaysaa wixii warwarkan u keenay oo off loadinaysa qof kalaad wi- wixii problemkaaga oo dhan u sheegtay taasi dadka way daweysaa so taasaa ka mid a inay waxa fiican inay taa tala saaraan soomaalidu waa gartay marka xanuunkan ma loo dhintaa
maya looma dhinto adoo qof dila mooyaane dee ama qofku dila mooya ma looma dhinto
Eh, dhinaca caruurta haddaan eegno xa- xanuunkan caruurta ma ku dhaca een, xanuunada dhimirka wuu ku wuu ku dhacaa weliba soomaalida hadda inamadeenan iyo hablaheenan dabada wareegaya already iyagoo yaryar bay kusoo dhaceen waxaa laga yaabaa hooyadii ma- ilmo dadka iskoolayaasha qaar waxay ku leeyihiin ay ku hadda aargimanka ku sameynayan gabadhu hadday uur qaaday iyadoo cudurkaale ilmihii wuu ku dhalanaya isagoo leh
waa garta
markaas inaga soomaali ahaan war uma hayno markaa inta percentage dadkeena ama carruurteena haysata carruurteena maanta waa kuwan dabada wareegaysaa ee xabsiyadii ka buuxaan so caruuro badan oo soomaaliya ayaa ayaa mental health haysata laakiin aan la diagnosin oon la ogeynba
waa garta marka maxaa maxay tahay sababta loogu baraarugi la-yahay gaar ahaan cudurada dhimarka ee ku dhaca dhalinyarada iyo caruurta waxa because inagu dad waxayna ceyr qaato feri buura ilmihii jiimka ma geynaysid ilmihii swimming ma geynaysid ilmihii ma geynaysid inuu baaga uu kusoo ciyaaro wax ilmihii cuntadii fiicnayd ma siinaysid ilmihii holiday ma geynaysid so ilmihii gurigunbuu ku jiraa hiidkunbaa loo daarayaa iskuulunbuu tegayaa iyo malcaamad iyo after school kala ilmihii social life kala ma haysto naf marka maskaxdan waxay u baahan tahay in wixii la balance lagu sameeya cuntadii social lifekii noloshii wixii waa inay ismiisaamaan inagu isma miisaano waxaynu waa gartay ugu dambeyn marka maxaa maxaa ugu muhiimsan marka laga hadlayo dawooyinka iyo adigoo soo koobaya
wallahi anu waxaan laha wixii cudurkaas haysta inay dhakhtarkooda u tagaan ay lix bilood dabada qaataan ayaan la talina jiimkana tagaan laakiin dadka qaarkooda waxaa laga yaabaa inay dawada khalad ka fahamsan yihiin soo maaha ha majority baynu ka fahamsanay khalad
see marka looga gudbi karaa arrintaas waa inaynu wacyigelinaa waa inaynu dawo kasta waxay leedahay side effect way leedahay inay dawo baracetamolkan aad qaadanaysa markuu madaxu xanuuna side effect wuu leeyahay laakiin waa inaad isu baalansidaa because mental health waxa weeyaan maskaxdaadii haaf baa maqan nolo ciyaar maaha cudurkan ku dhaca madaxa ku dhaca marka qofku waa inuu family buu haystaa baa laga yaabaa ama waa inan yaro ama inan yaro hadda soo koraysa nolosha u cusub tahay noloshooda iyo dhan baa ka horeysa marka waa inay baalansiyaan lix biloodu dawo qaato marka caadigiisa ku noqonayo iyo isagoo bal wixii qarinayo hadhowto safiya oo hadhowto la sagshaninayo kee u fiican waxa u fiican inuu ka hortago wixii
aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga haye shukran wala asalaamu calaykum intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sacde cabdiraxmaan maxamed oo baratay cilmu nafsiga kuna nool magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo